waaad aad baad u mahadsan tahay waxa weeye kolley waa jiraan qaxootiyaas qaarka dibadda ka imaanaya iyo qaarka gudaha ku barakacayba xanuun kuma bay nagu hayaan ka koonfur galbeed ahaanna waxaa loo sameeyey wasaarad gaar ah oo arrimaha qaxootida iyo barakacayaasha gudaha iyo guul ahaan jaamiyadahaba dadka iyaga arrimahooda ka hawlgala waad ogtahay haddee dawlad cusub oo sankeeda iyo hawsheeduba cusub yihiin weeye laakiin waxaan rabnaa brograam aan samaynay oo gacanta ku hayna ayaa jira oo dadka barakacayaasha ah iyo kuwa qaxootyada imanayaba sidii intii aanan meel lagu soo daadinin nolol loogu abuuri lahaa meelaha ku habboon oo qaarka beeralayda ah iyo qaarka xoolleyda ah iyo qaarka kalluumaysiga ahba dhulkaas meelo loo hagaajiyo lagu aadiyo arrintaas iyadaa waxaa de kasoo hadda galay qaxootiga hadda yeman dagaalada ka dhacay ee kasoo qaxay ee puntland jooga aada iyo aad baan nooga mahad celinaynaa maamulka puntland sida xilkasnimada ah oo arrintaa iyadaa ay isaga xil qaadeen oo dadka iyadaa ay ugu meelo lagu soo dhaweeyo iyagii iyo hay-adaha arrimaha bani-aadnimada ka shaqeeya ay isaga kaashadeen ay ugu sameeyeen meel dadkaas lagu daryeelo laguna nafsiyo waxaana jecel lahay inaan sida ugu dhaqsa badan ka wasaarad ahaan xiriir oola samayno dhigga annaga puntland iyo dawladda puntland oo qaabka dadkaas iyo un-kada qaab ahaan un c r aan ugu samayn lahayn dadka iyagaa si dadk dalkooda loogu soo celiyo oo meelo ku habboon oo noloshooda dib ay ugu soo ugu soo kabsato loogu samayn lahaa yaan brogramkeeda rabnaa inaan ka ka hadalno soo dhawayntana waa ka mahad celinaynaa hawsha iyadaana waxa weeye juraad meshika iyo daanbixiyayaashaba